barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegeystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacaddeeda duhurnimo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labayo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitriban iyo efemyada geeska afrika
ramadaan kariim dhegaystayaal waa khamiis bisha juunno waa sagaal sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aan dhegaystayaal idiin haynana waxaa ka mid ah wiil dhallinyaro ah oo aragga lah oo u ololeeya sida ubadka aragga uu ka maqan yahay ay waxbarasho u heli lahaayeen waxaa ololihiisa u adeegsadaa suugaan wacyigelin ah iyo ruwaayado goosgoos ah waxaa ii yimaadeen niman rab- raba inay gabadhi wax baraan oo dadka aragga wax baraya marka aad baan ula yaabay Een, waxaan idhi aroortii timaad iyo waagii soo iftima wuxuun baad arkaysaan bal islaam ilaahow ninka aad arkaysaan arrintuu la yimid iyo wuxuu anii leeyahay oo wax loo adkaysa ninkii baan aad ula yaabanahay ma ruux aragga beeloo ilinkaba u jeedeen ayaa tiri akhris iyo qoraal iyo aqoon baan baraya inantaada ii dhib gabadhaada ii dhib anax waxaan soo baraya waxaa sidoo kale aad maqli doontaan abwaan siciid cabdisamad oo ducaale oo ah nin dhallinyaro ah oo la hal abuur oo ka hadlaya jacayl gaar ahaan gabar uu doonayay in uu guursado
sawdkaagu waa dahab qof walba datiisa u macaan moogtahay marka waxaan ka dhigay hadalkeedii xitaa inuu dahab yahay aanu hadal caadi ahayn marka waxaan ihi sawdkaagu waa dahab suuraddaadu waa nuur socodkaagu waa gaar saxansaxada roobkay iyada qudheeda laxanku waa saaran yahay ama taxliigku waa saaran yahay marka waxaa la dhahayaa sawdkaagu waa dahab suuraddaadu waa nuur socodkaagu waa gaar saxansaxada roobkay sidoo kale waxaan idiin haynaa dhallinyarada iyo suugaanta ay aadka u fahmaan ee jacburka axmed cismaan batuun waa weriye sameeya maasooyinka jacburka ah waxaana uu suugaantiisa ku beegsadaa dhallinyarada xilligan joogta ee sida weyn ula socota tiknolojiyada tiriijii karoonay mawskii qulubtay ma recycle binkaad jacaylkii ku tuurtoo foormaad garuuyo waxaad tiri dhiliid oo qulqulbaad i leedahay waxaan kaa codsanayaa restoor gareeyo abdhayt sii walaalay ubadyo carruur badan aan birint garayne
xuseenow sheekooyinkaasi ciyaarihii iyo qodobo kale ayay dhegaystayaashu kaga bogan doonaan barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
saraakiisha ciidanka soomaaliya iyo kuwa etoobiya ayaa xaqiijiyey in al-shabaab laga saaray deegaanka halgan ee gobolka hiiraan kadib weerar xooggan oo halkaasi lagu qaaday xalay saqdi dhexe gudoomiyaha halgan guuhaada cabdi warsame ayaa v o eda u sheegay in tobaneeyo ka mid a kooxda al-shabaab lagu dilay howlgalkaasi wararkaanu ka helnay goobjoogayaal ayaa sheegaya in al-shabaab ay weerareen tuulada halgan waxaana warar- weerarku ku bilowday qarax ismiidaamin ah qaraxan ismiidaaminta kadib ayaa la sheegay in maleeshiyada al-shabaab ay weerar loo adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ay ku qaadeen saldhigga sarkaal ka tirsan militariga soomaaliya oo magaciisa ka gaabsaday in la shaaciyo ayaa v o eda u sheegay in maleeshiyada al-shabaab ay soo gaadheen cirifka saldhigga itoobiyaanka oo ku yaala koonfurta tuulada ayna kusoo weerareen kasoo weerareen ay dhahdeen labada dhinac oo kala ah bariga iyo waqooyiga waxauu sarkaalkaasi sheegay in ciidamada itoobiya ay u babacdhigeen maleeshiyada al-shabaab waxaanu intaasi ku daray in diyaarado helikobter ah ay usoo gurmadeen markii dambe dowladda israa'il ayaa waraaqihii socdaalka iyo shaqadaba ka joojisay siddeetan iyo saddex kun oo falastiiniyiin ah kadib markii laba qof oo falastiiniyiin ay rasaas ku fureen dad rayida oo ku sugnaa goob suuq ah oo ku taalla magaalada tel abiib goobtan ayaa u dhow wasaaradda gaashaandhigga ee israa'il waxaana ku dhintay weerarkan afar qof iyadoo oo shan kalena ay ku dhaawacmeen xafiiska socdaalka iyo arrimaha bulshada ayaa sheegay in dhammaanba waraaqihii socdaalka la hakiyey oo aan lagu socdaali karin kooxda xamaas ayaanan weli si rasmi ah u sheegan weerarkan ha yeeshee sarkaal u hadla ururka ayaa ku tilmaamay falkaasi mid geesnimo ah
halkaad dhegeystaan nagala socotaan waa laantaf soomaaliga idaacadda v o a waana barnaamijkii dhallinyarada maanta cabdulqaadir maxamed cabdulaahi oo loo yaqaano saxan saxo waa wiil dhallinyaro ah oo arag gala cabdulqaadir waxa- waa abwaan waa macallin waana suxufi cabdulqaadir saxan saxo waxa uu sameeyaa hal abuuro ay lamid- ka mid yihiin jacaylka iyo wadaniga haddaba sheekadan ayaa waxay dhex martay isaga iyo wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle
cabdulqaadir maxamed cabdulaahi waa wiil dhallinyaro ah waa abwaan waana suxufi wuxuu waxbaraa dadka aragga la ama carruurta wax ka barata iskuulka alnuur asaga wuxuu ka mid yahay dadka xanuunkaas aragga la-aanta ay soo wajahday laakiin saameyn weyn ayuu ku leeyahay bulshada gudaheeda ee cabdulqaadir dee si gaara rabana maanta waayahagii jacayl aad ula wadaagtay iyo caqabadaha jacaylka oo kale bal maxaad ka tiri arrimaha bulshada nolosha marka laga hadlayo
cabdiqaadir aad baad u mahadsan tahay nolosha biniaadamku de waa fara badantoo dhinacyo badan bay leedahay wax badan baa laga yidhaahday dad horena waxbaa ka yidhaahdeen dad hadda iga dambeena waxbaa ka dhihi doonaan anuguna intii aan isleeyahay karaankayga waa ka dhahay dhinacyo badan arrimaha bulshada wax badan bay isugu jirtaa hadday ahaan lahay wacyigelinta bulshada iyo jacaylka iyo wax badan oo dalka iyo horumarkiisa oo dadka lagu tuso dhinaca sugaanta dadku inta badan hadalka caadiga ah mar walbaa laysku sheegaa laakiin dhinaca sugaantaad moodaa dadku hadda inay u baahan yihiin oo loo sheeg waag horan wax loogu sheegi jiro dee dhaqan ahaan un lahayn marka dhinacaasna waxaan ka idhaahday adigu sideed u wajahdaa suugaanta wallahi horta anugu dee sugaanta waxaan la mid ahay dadka caadiga waxaan waa iska hibo ilaahay dadka siiyo anigu markii aan isleeyahay waxaas in laga hadlay u baahan yihiin ama wax iga hor yimaaday qofka markii ugu horreysa horta nafsadiisu ka bilaaba culayska marka asaga wax kusoo gudboonaadaan ama lasoo gudboonaadaan buu ka hadlaa kadibna markaas wuxuu sii baxaa bulshada inteedii kale oo hadba maalintii intaad waddada maraysa dee kuwa waxyaalaado aa nafsadaada jeclaysan baad arkaysaa marka waxyaabahaasa wax ka dhahaa inta badan oo anigu intaan bulshada ku dhex arkayo ama aniga nafsadayda igu saabsan maadaama bulshada aadin saxasaxow saameyn gaar ahaa wax badan kugu yeeshaan intaad ii sheegtay intaan ogahaba marka waxyaabihii adugu waad iska tirisay waad iska hadashay inta badan dee waxa waa loo dhiibi jira dadka lakin adiga waxbaad tirisay maxaa ugu muhiimsanaa wallaahi kolley waxaa jirtay sugaan fara badan oo anigu aan iskaga hadlay mar aan ka cabirayay dee markii qofku uu araggiisa waayo waxaa laga yaabaa bilsomaalida dhaqan ahaan waxay u leedahay dee guri baa la iska geeyaa meel baa la iskaga xiraa kadibna waxaa la sameeyaa meeshaasa wax lagu siiyaa marka waxaa jirtay xataa riwaayad yar oo aan dhawaan sameeyey oo iyadoo laftigeeda waxbarashada ka hadlaysay oo tusaale u ahayd dadka araggala oo anigu aan ka mid ahaa marka riwaayaddaas waxaa jirtay erayo qayb la dhahayo qofba erey dhahayo gabar aragla oo yar oo anigu aan matala inaan dhalay oo odaga dhalay una aaminsanayn qofka aragla in wax baran karto erayadii markaa gabadhii anigu aan isku dhahaynay waxaa ii yimaadeen niman raba inay gabadhii wax baraan oo dadka aragla wax baraya marka aad baan ula yaabay waxaan idhi aroortii timaadiya waagii soo iftima wuxuun baad arkaysaan bal islaam ilaahow ninka aad arkaysaan arrintuu la yimid iyo wuxuu ani leeyahay wax loo adkaysa ninkiibaan aad ula yaabanahay ma ruux aragga beeloo illinkaba u jeedeen ayaa tiri akhris iyo qoraal iyo aqoon baan barayaa inantaada ii dhib gabadhaada ii dhib anax waxaan soo baraya ma aqbali kalaayae ka'b iyo awoowiya intaan anigu noolaa adduunyada kamay dhicin arrintaad la socotay hayla soo abraarin aqalka iidaaf anaa arrintaad ii sheegaysa wax la dhacaya iyo wax la maqlay midna adduunka intaan joogay intii iga horreeyay awooye awooyayaasha kasii horreeyay kama ay dhicin gabadhii baa marka iyaduna dee ag taagan oo warkii nimanka isdhaafsanayna maqlaysa ayaa ayaduna ila hadlayso oo le ka daa anigii islaanta baa meesha joogna isku haysana gabadha dhiibideedii markaas iyada waxay leedahay aabbe iyo hooyow arrintaan maqlayaa waa ijaabe iyo khayr iftiin saaka ii yimid anasaage raace igu daray adeero aan tagay iskuulka iga fur albaabka nimankii doonayay dee gabadha oo haddii ilahayga reebinina waxaa ku jirta riwaayadda qayb kaloo jacayla wiil gabar aragla jecel asagu waa arag qabaa gabadhu jecel waa gabar arag ninku waa nin hantile aad buu gabadha u jeclaaday marka wiilkiibaa gabadhii la hadlaya gabadhu aragelaasna waa nin arag qabo gabadha aragla aad u jecel nin kaloo saaxiibkiisa la taliya la yaaban baa riwaayadda ku jira oo dhahaya gabar aragla maxaad ka jeclaanaysa marka wiilkii gabadha aragla isagoo ammaanayo dhinaca jecelka wuxuu leeyahay jecel waa dhib soo jira ilaa jiilashii hore jidku mariya qays iyo halku layla jiibsaan ana caawo joogaa jamaalka iyo quruxduu jaleel kugu mannaysaa qalbigayga jiito indhihii jiraanoo kaa jiifan waayo jeena waan ka go-aye alla jaaheeda wa anaa laxdo qorayaan ka jeensanim gabadhi maanaa gabadhi u ammaanaya gabadhii oo la yaaban ninkan dee wuxuu sheegaya jacaylkii ayaa iyadana u jawaabaysa oo marka hore xoogaa ragga iyo guurka xilligan jooga dhaliilaysa marka iyadana waxay leedahay inan yaw run iyo been isku raad ma noqotee raggan sawankan joogana guurkood ma raago raandhiis ma yeeshee balse aan ka reeba rag yaroo ilaahay diintiisa raacsho runta kuwa adeegtee haddaad ii rafaadoo raashin qaadan weydo oo hurdo aad ka raagtay kaa raari maaye sidii roon rabbaa oge reerkii iga doon bay leedahay reerkaygii iga raadiyo dee halkaa halkaa haa koleeda dhibaatadaas ii martay marka riwaayadaas ugu dambeysay riwaayadaas waa riwaayad dadka argalaan kaga hadlay in dhinaca jacaylka oo gabar aragle la jeclaan hoogaa bulshada waxaad moodaa inayna aaminsanayn gabar aragle in la jeclaan karo
waa tahay qayb labaad ayaad dhegeystayaal berri maqli doontaana ku saabsan waraysigan cabdulqaadir maxamed cabdulaahi oo uu kaga hadlayo jacayl isaga soo maray iyo sugaantii uu adeegsaday gabadhii uu doonayay inuu guursado iyo kuwo kaleba halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a
shalay waxaa barnaamijka dhallinyarada aanu idinku maqashinay guddoomiyaha beeraleyda deegaanka jaraahoroto ee degmada dila ee gobolka awda deegaankaasi waxaa ku yaala in ka badan siddeed boqol oo beerood waxaa maanta barnaamijka aanu idinkugu haynaa qaar ka mida beeraleyda deegaankaasi oo ka sheekaynaya badi waxa ay beertaan caqabadaha haysta iyo sida ay markaasi waraabka iyo qodistuba ay uga helaan beerahooda wariyaha v o eda ee boroma xaashim sheekh cumar good ayaa booqday beerahaasi oo la kulmay beeraleyda deegaanka aan ku sugannahay waa deegaanka jaaraa horato oo ka tirsan degmada dila ee gobolka awdal waa deegaan beeraleya halkan waxaa ku sugan rag beeraleya Ee, bal adoo magacaaga ku bilaabaya ee, waxaad ka warantaa xaaladda beeraha iyo sidii aad u beerateen iyo waxyaabaha aad sanadkan beeranaysaan iyo sida dhulku barwaaqo u yahay iyo xaaladdiinna noloshiisa maxamed qaalib suldaan baa la yidhaha xagga haddaan uga gudbo ah, dhibaatooyinka jira ilaahay horta xaggii wuu naga saaray dhibtii jirtay nimca maanta lagu jiraa dadka sidii waxa adiga kaa baryaa ninka kale ka baryaa la yidhi Ah, dhibayna way jirtaa Ah, quruxina way jirtaa markaa taasi oo wakhtiyaabaha qaarkood aan u baahnayn in lanaga caawiyo beeraha ma waxaad ku qodataan ma dibibaad ku qodataan ma cagafyaad ku qodataan saacadda ee, saacadduna imsaa laydinku qodaa laba boqol iyo sannada maanta laba boqol iyo afartanna way ahayd Eh, birta bir aa. marka sidaasay tahay eh, xagga qodaalka intaan ku qodanna qiimahan ku qodanna waa sidaa maxaad markaa sanadkan dalagyada aad beerteen ee idiin bixi doono ee aad maaragtay sanadkan beerteen maxaa ka mid imiga ku taagan hadhoodh buu u badan yahay hadhoodh buu u badan yahay hadhoodhkii aan qodan jirnay ayuu u badan yahay ah? maxaad inta badan hadhuurka u doorataan
xagga cuudka xoolaha ayaan u dooranna xoolahaasoo dee caleenta balka cuna oo wixii kale aan- wixii kale aanay anfacaynin imiga qofka ku dhegaysanaya beer arag markaad u sharaxayso beertaasi imse bilood baad sugaysaa imse ku biqlaysaa imse roob xaggay ka helaysaa ma durdurbaa beertu de waa noocyo badan mid waa bustaan oo gacantii baad ugu haysataa biyaha oo adigaa maamulanaya oo gacantii baad ugu haysataa midna roobka ga- gacanka xagga ilaahay ee samada jira uunbay ku baxdaa markaa annagu taan ka shaqaysanna waa ta gacanka ku baxda yaa lix biloodna wuu ku go'aa hadhuurkeygu waa kaa imsaa kaaga baxa markaa sanadkii imse kiish baad ka heshaa aggaa dee ma qadari kare taasi taladeedu allay u taallaa waa kolka ilaahay dhibicda kolba siduu ugu shubo haddii dhibicda rabbi ku shubo dee afartan konton lixdan intaba way iman karaan calaa kiish markaa qoys ahaan way kugu filan yihiin waxaa way ku filan tahay markaa suuqa markaad geysa maxaa lagaa siistaa maxaa la- saacaddan eega aan joogno ya maxadhuur baa dhow waxa la- wixii la falay waxa weeyaan labiya badh oo ahaa dee lacagta somalilan magacayga waxaa la yidhaahdaa maxamed ow ciise muudaa la yidhaahdaa waxaan deganahay meeshaa la yidhaahdo maxay hayday jaara horato yaan deganahay inta beero waan leenahay xoolana waan dhaqannaa markii hore waan dhaqan jirnay imiga laakiin xooluhu way iska liitaanba wax dhammaaday iyo wax u eg weeyaan markaa xoolaan dhaqan jirnay annaku xoolihii abaar baa dhammaysay abaartaa dhammaysayna dee haddii ama wax dawaa ama wax dhaqaale dawlaa ama wax taakulaha helaya wuxuunbaa kaadhi lahaa taana ma aragna annaku markaa dhaqa- waxay usii dhammaadeen dareeyo dawala'aaneed beer ma beeratay sanadkan beerna imika de markii xoolihii dhammaadeen way bayna qabsato waan beerannay kal horeyo sanadkaba kal hore rooba muudiina way naga baaday laakiin sanadka caleemo wanaagsan baa ku yaalla beeraha haddii ay roob dambe helaan iminka caleen wanaagsan baa ku taalla maaha maaha waxa digsa la yidhaahdo maxay hayday biqil uud ma tago biqil uud ma tago macnaheegu waxay ka dhigan tahay caleentan baxda haddaynu roob helin mura u samaysa meel lagu tumo garow lagaga tumo ma tagto weeyaan marka haddii taa la helo eega caleemo fiican baa noogu yaalla hadday weydana waa dee waxaan jirin bay noqonaysaa imiga saacadda een, cagaftu imse ku qotaa saacadda beertii saacadda beerta waxay ku qodaa shan iyo toddobaatan kun oo laana waxay u dhigantaa toban doolar marka toban doolar oo maraykan ay u dhigantaa saacadda la noogu qodaa qofku markaa adoo kale imse saacadood baad qodatay anigoo kale waxaan qotay imminka siddeed saacadood waxaa laga qaabay markaa siddeetan doolar intaa waxaa sii dheer kharashkii kuwa cagafta kuwa qodaya ee shaqaalaha cagaftaa weliba sii dheer waa imse kuwaas oo kuwaasina isla noqonayaan adu dee toban doolar kharashkooga isla noqonayaan sagaashan doolar oo kale siddeeddaa saacadood markaa noqonaya laakiin dee dalagaasi waxaa ku jira in tamaandha ah oo dheriga lagu yar darsado iyo iniib noqota ogay qashiya waxaa soo gudra waxa kuwaasina waxay u baahan yihiin buufin iyo dhaqaale u baahan yihiin kuwaana ma helna annaku waxaan soo iibsanna mooyaane oo dee intoon weliba dalkan kamaba hele dhulkaa awbariya la tago laga soo iibsado mooyaane een, ma helno dhaqaale u baahan yihiin kuwaasina wax taakulo oo cid kale oo ama maalqabeena ama dawlad aan ka helnaana ma jirto annakunbaa la naanawno kolba wixii ilaahayna bado xaaladda beeru saasay tahay sideed dadku uga shaqaystaan oo beeraha ay u beertaan ma waxay xagaafka iyo waxyaabaha dibida lagu qoday iyo wax- goortaasi goor ma timaadaa dee dadku waxaa la yidhi xoolaa xoola soo saara dadku tamartooda way shaqeeyaan horta beeralaydu mar way qodaan oo cagaf bay ku qodaan ama waxay ku qodaan dibi inkastoo ina dibi jirin ku dib iyo dameer isku xidhiyo ku laba dameer ku qodiyo ku laba dibi oo yar helaba Een, wixii tamartooda way ka shaqeeyaan wayna xagaafaan oo way harameeyaan Ee, wixii tamartooda aad bay uga shaqeeyaan laakiin wax gargaar ah oo kale oo ay helaan ma jirto
maxaa is leedahay gargaarka ay u baahan yihiin muxuu yahay hadda is leedahay?
gargaarka ay u baahan waxa weeyaan qalab ama wax caawimo oo dee raashin ama daawo wax lagu buufiyo ama to cayayaan lagaga dilo ama wax gargaarahoo dee gedleyba ha noqoto yaamba ha noqoto dongoro ha noqoto qalab caynkaasa kaaryoona ha noqoto naxarkan wax lagu xidho ee naxarka loogu sameeyey biyaha joojiya ha noqoto ilaan kol haddaana cagaf dhul xidhiyo geedaanay jirin waxaasoo midho way u baahan yihiin
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah beeralayda deegaanka jaraahoroto ee degmada dile ee gobolka owdal oo u warramayay waryaheena xaashim sheekh cumar good oo booqday halkaasi
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta abwaan siciid cabdisamed awducaale waa nin dhallinyaro ah oo leh hal abuur waxa uu sameeyaa heesaha waxa uu ururiyaa gabayada murtimeer siciid waxa uu ururiyey ugu yaraan saddex kun oo mahmaahood oo haatan aan ka soo qaadanay boqol mahmaahood shalay ayaan haddaba qayb xiise leh idinka maqashinay abwaanka qaybtan labaad ayaa uu abwaanku kaga hadlayaa jacaylka gaar ahaan gabadh uu doonayo inuu guursado waxaana uu ku luqeynayaa heesaha jacaylka ee uu qaaday iyo sida la doonayo in dadka soomaalida ah u ilaaliyaan dhaqanka wariyaha v o eda magaalada laascaanood cabdikariim olol ayaa la sheekaystay jacaylka maxaad ka tiriyayaan abwaane aad baa dood badan ay uga taagan tahay oo dadku ay ku wareersan yihiin barka dhanka jacaylka ma isweerarteen mar oo adna marra maku soo weeraray waxa weeye jacaylku qofa sibuu u arkaa dee horta qof uu haleelay alxamdulilah rabbilcaalamiin isagaa garanaya qofka aanu haleelina wuxuu si walba u qaadan karaa waa midi laba jirjir lama ogtahay noole ilaahay nafgeliye oo aanu soo marin ma jirto si walba ugu dhicin waxa weeye soo maray alxamdulilah rabbilcaalamiin wax badan baan ka idhi wax badan baan ka idhi adigu alxamdulilah markuu iigu yaabka badnaa haddii aan ka soo qaado waxaa ka mid a markaan tusaalooyinka bixinayo oo kale een, haddeen aan kuu sheegay oo kale sida baalqaryahoo kale ama heesta layaa xiisaheeda een, waxaa ka mid ah hees la yidhaahdo iyana saxansaxo oo aan ka metelayo inanta aan anigu danaynayo oo noocay tahay waxaan baa yidhi soomaaliba kuma arag marka waxaa leeyahay horta soomaaliba hadda xaggay jirtaa marka waan iska waa sii waa sii dhaafiyey moogtahay marka xadkii baa ila dhaafay moogtay la tararay De gabdhaha soomaalida waa gabdha sharaf loo qurux badan waxaan idhi een, sawdkaagu waa dahab qof walba datiisa u macaan moogtahay marka waxaan ka dhigay hadalkeedii xitaa inuu dahab yahay aanu hadal caadi ahayn marka waxaan idhi sawdkaagu waa dahab suuraddaadu waa nuur socodkaagu waa gaar saxansaxada roobkay quruxu yahay susumaysaa sambabka iyo beerkiiyo waddahaad ku sugan tahay soodiga ahalbowlaha ka siraadanayo saqda dhexe habeenkii hurdadii ka siralaadaan kuu siloobaa iyada qudheeda laxanku waa saaran yahay ama taxliigku waa saaran yahay marka waxaa la dhahayaa sawdkaagu waa dahab suuradaadu waa nuur socodkaagu waa gaar saxan saxada roobkaay qurux yahay susumaysaa sambabka iyo beerkiyo wadnahaad ku sugan tahay soodiga halbowlaha ka siraadanayo saqda dhexe habeenkii hurdadii ka selelaa adan ku siloonahay laxag markuu saaran yahay Een, marka abwaane aad iyo aad baad umaadsan Een, sidoo kale waxyaabaha sida weyn oga hadasho waxaa ka mid a dhaqamada hadda dhaqankiyo isbedelaya Een, waxyaabo badan oo adiga kaa yaabaya ka dhalinyarahan maadaama nin dhalinyaro aad tahay haddana aad jeceshahay inaad awowyaasha siday ahaayeen oo kale aad tiigsato oo aad dadkaagana ka dhex rato bal ka waran een waa mahadsan tahay aad iyo aad cabdikariinow waa saasaad sheegtaye niyahow dhaqanka iyo hidduhu waa wax qaaliya qof waliba hantidiisa haddaanu ilaashan soomaalidu waxay ku mahmahdaa nin geeliisa ka tegey oo geel kala raacay wuxuu faa'iidey wax kale ma faa'iidaa ley wuxuu faa'iidey tani mheb tani maxay tahay tani waa tuma aha waa tuma buu faa'iidaa moogtahay marka waxa weeye qofku hadduu dhaqankiisa ka tago dhaqan kalena la qabsan maayo waxa weeye waa qa- waa soo galooti waa waa qof iska qalooday waa qof wadaala Eh, tusaale ahaan inagu dhaqan iyo asluub baynu leenahay suugaanteenna iyo dhaqankeenna waxaynu ku gudbin jiray si sharafa waxay ahayd wax dadka macalin ahoo dadka haga oo ummadda meesha qalloocan ka toosiya meesha toosanna ku toosiya waayo adduunka suugaanta waa layska dhaxlaa ereygaanaad ku hadlaysid maxaa mahmaha ku jira maxaa humaag ay leedahay maxaa tusaale laga qaadan karaa maxaa dhallinyarada dambe ama jiilka soo socda ay dhexli doonaan baa dadku eegaa moogtahay abwaanahoo dhintay allah u naxariisto aan suugaantiisa aad u qoray aan jeclahay oo loodhan jiray suldaan khaliif xasan walah k h walah baa wuxuu yidhi haddii aan gabayga miisaan ceshiyo mahadho loo yeelin oo aan macalimiin lala tashaday ararta maageerin oo aan midhkii iin leh iyo moodka laga saarin oo aan magool la isu gurin miidda iyo dhuuxa oo aan ceebta laga maadin waa marin habaabaaye maqiiqanuhu waa kaa dilamada la geeyaa waxa weeye heesihii iyo suugaantii hal mar baad hindisaysaa qol baad gelaysaa waad qoraysaa dhag dhag dhag dhag dhag sixi maysid oo maxaa hebel iga eeg ma lihid ereygu ma saxan yahay tuducu ma qaafiyadiisan yahay wuxuu ma isku toosan yahay ereygaasi muxuu reebayaa ma soomaali baa ma carabi baa ma talyaani baa ma leh waxaan maanta uga faa'iidaysanayaa inaynu dhaqankeenna ilaashno oo suugaanteenna quruxdeeda ilaashno oo dhaqankeenna iyo suugaanteenna iyo mahmahdeenna wax ka qurux badan ma jiraan ayna meel kale u hanqaltaagin oo innaga teenna wax ku xambaarno abwaan siciid cabdisamed ow ducaale oo u warramaya wariyaha v o eda laascaanood cabdikariim olol dhegeystayaal qeybo kale oo xiiso badan oo ayaan idinka haynaa waraysigan oo aad ku maqli doonaan barnaamijyaneedan dhallinyarada ee soo socda haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii ciyaaraha
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta cayaaraha aynu ku bilowno koobba ameerika oo ka socda dalkan maraykanka xulka baraaziil ayaa xalay cashir dhinaca kubadda cagta u dhigay xulka dalka heyti markii toddoba gool ay ka dhaliyeen xulka heyti waxa uu dhaliyay oo keliya gool qura ciyaartaasina waxay ku dhammaatay toddoba iyo hal oo baraaziil guusha ay ku raacday saddex ka mid a goolasha xulka baraaziil waxaa dhaliyey ciyaaryahan filip cotinio oo ka tirsan naadiga liverpool ee dalka ingiriiska ciyaarihii kale ay dhacana ekwador oo la kulantay beru waxay ciyaartoodii ku dhammaatay barbardhac laba gool iyo laba gool ah dhinaca kale kooxda manchester united ayaa waxay soo gebagabaysay saxiixa daafaca kooxda villareal eric bailey oo ay kula soo wareegtay lacag ugu dambeyn gaari doonta ilaa soddon milyan oo baanka dalka ingiriiska ah ciyaaryahankan ayaa wuxuu u baahan yahay inuu helo fasaxa shaqada dalka ingiriiska si uu si rasmi ah kooxdaasi uga cayaaro ciyaaryahanka odhan jira dalka ivory coast ayaa waxa uu saxiixay qandaraas afar sano ah iyada oo laba sano dheeri ahna lagu dari karo waana ciyaaryahankii ugu horreeyey ee kooxda man united ku soo bira tan iyo markii uu macallinka u noqday tababare jose morinio bailey oo labayo labaatan jira ayaa waxa uu yidhi waa riyo ii rumowday in aan ku biiro kooxda manchester united in aan kubadda cagta ka ciyaaro heerkii ugu sarreeyey waa waxaan weligay doonayey macallinka kooxda man united morinio ayaa waxa uu yidhi erig waxa uu haystaa fursad uu ku noqon karo mid ka mid ah ciyaaryahanada ugu wanaagsan dunida waana ku faraxsanahay in kooxda uu ku soo biiro dhinaca kale kooxda manchester united iyo tababare jose morinio ayaa waxa ay doonayaan in ay keensadaan ciyaaryahanka qadka dhexe ka ciyaara ee kooxda chelsea nemania matich oo horey macallin uu ugu ahaa tababare jose morinio markii uu joogay naadiga chelsea morinio ayaa waxa uu doonaya sida uu sheegay ciyaaryahan markaasi awood leh oo qadka dhexe ee kooxdaasi haga waxaana ciyaaryahankan uu yahay mid ka mid a ciyaaryahanada sida aadka ah morino u jecel yahay ilawareedyo ayaa waxay sheegayaan in kooxda man united sidoo kale ay doonayso ciyaaryahanka qadka dhexe ka ciyaara ee kooxda yuventus paul bogba inkastoo ay adag tahay in ciyaaryahankaasi kooxda yuventus lagala soo wareego ugu dambayntiina kooxda baris san jerman ayaa waxa ay aad u xiiseynaysaa saxiixa ciyaaryahanka weerarka ka ciyaara ee kooxda napoli gonzalo higwayin sida ay sheegayaan warar maanta soo baxay oo laga helay dalka faransiiska warbaahinta la yidhahda sports media set ayaa waxa ay ku warantay in naadiga baris san jerman ay sidoo kale doonayso in ay macallin ka dhigto yuney emri oo ka tirsan islamarkaana ah macallinka kooxda sevilla kaasi oo la sheegay inuu bedeli doono macalin lohenblank higwaayin ayaa waxa uu haystaa heshiis nasakh dhan sagaashan iyo afar milyan oo yuuraha ah waxaana taasi ay keentay in kooxo badan oo ciyaaryahankani doonayay in ay ka cabsadeen in lacagtaasi ay bixiyaan kooxda barisa jerman ayaa hore waxay naabuli uga iibsatay ciyaaryahan edison cavani sannaddii markaasi oo ay bixisay heshiis nasakhiisii oo ahaa lixdan iyo afar milyan oo yuro waxaana la sheegay in sidoo kale iminka ay doonayso ciyaaryahan gonzalo higwayin oo sanadkii lasoo dhaafay ama xil ciyaareedkii dhammaaday ka mid ahaa weeryahanada ugu wanaagsan ee qaaradda yurub isaga oo kooxda naaboli u dhaliyey soddon iyo lix gool horyaal gazeriada dalka talyaaniga xubintii cayaarahana waanaga intaas
axmed cali sheekh iyo ciyaarihii aanu intaasi ku dhaafno n xuseenow goorsii horreysa waxaanu dhagaysanay maanso jacbur ah oo ammaantiiba ay noqotay qalabkii teknolojiyadda Hey.
marka n marka la yidhaahdo ma jacaylkeena risaakal beenkaa ku rida haa balka war way dhacdaa waxay ku dhacaysa falastiin waxa weeyaan qofba waxa la yidhi carabta waxay tirahdaa kullu inaayin bima fiihi yandax weel kasta waxa ku jira unbaa ka soo baxa dadkii hore dee geel dhalay iyo faras iyo geed damala iyo hunguri dhubuq iyo arrimo noocaasay ku tilmaami jireen gabdhaha Haye, dee waa waxay markaa ay haysteen ee horyaalle haye.
wiilasha iminkuna dee waxa weeyaan uh, fo- uh, smartphone iyo iphone six iyo galaxy iyo ma fahante marka teknolojigii ayaa waxa uu noqda waxa hadda dadka hortooda yaallo ay wax ku ammaani karaan haa dee telefoonka ugu fiican marka la idhaha waa noocaas gabadha waxaa ku tilmaamaysaa ka ugu fiican marka bal jacaylku markuu teknoloji gaaro n axmed cismaan batuun waa weriye sameeya maansooyinka jacburka xuseeno waxaanu sugaantiisa ku beegsadaa dhallinyarada xilligan joogta sida aadba hore u sheegtay n waryaheena magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwaac ayaa la sheekaystay waa hagaag axmed cismaan batuun en waxauu ka mid yahay bahda warbaahinta en somalilan gaar ahaan ka howlgala en radio hargeysa islamarkaana in badan kusoo jiray en axmed marka laga imaado xirfadiisa iyo weliba en mihinada uu leeyahay dhinaca warbaahinta waxa uu sida oo kale en uu ka mid yahay halabuurada amaba en bahda murtida ee somalilan isaga oo en maansooyin kala duwan iyo tixo kala duwan curiyey en axmed haddaan warran ba ka weydiiyo maxay tixdani ku saabsanta een cabdixakiin waad mahadsan tahay tixdani waa tix ee, jacbura oo ko- aada u kooban ee, sida aad sheegtayna een, waa madadaalo inta badanna ujeedada ay xambaarsan tahay hadday aniga kuwana sameeyey ti haddii kuwa dadka kale ay sameeyeen ay tahayba Een, waxaanu uga jeednaa uun bulsho waxaynu nahay dad deetana dadkaasi meel bay ka yimaadeen asal bay lahaayeen luuqad iyo dhaqan bay lahaayeen wixii oo dhan baa laga guuray annaga markaa waa naga xasuusin sababtaanu sidan u yeelnay waxay xasuusin naga tahay ee, bulshadu halkay marayso iyo halkay ku socoto waxaa laga yaabaa iminka aad baa loogu riyaaqay waxyaalahan haddii hees caadi aanu samayn lahayn waxaa laga yaabaa inta fahantaaba inay yarayn lahayd ama faalle ka bixisaa macnaa ma teknolojiyadda waxyaabaha aadka lagu riyaaqeen tiknolojiyadan iyo wakhtigan casriga ee la joogaa raray dhaqankii dadka iyo hidihii iyo sugaantii iyo wax walba deetanaba waanu xasuusinaynaa dadka waxaanu leenahuun een, aad ha u fogaaninee halkaad ka timaadeenna xasuusnaada iyo waxaad leedihiin ujeeddadu waa sidaas marka en noloshii hore la lahaa iyo waayihii lagu sugnaayo iminka en see dadku ugu riyaaqeen marxaladdan ay taagayin baa isbarbardhig iyo isxasuusin bay noqonaysa caynkaasay tahay haa maxay odhanaysaa markaa tixdu tixdan laabtaa baa la yidhaahdaa cabdixakiin oo marka ee, ujeedo la gudbinayo haddii qofka hanjabaad wax loogu sheego ama een, yacni qofkaasi waxaa inuu fahmo waxay ku xidhan tahay habka aad ugu gudbiso iyo meesha aad usii marto haddaan jacayl usii mara qofka waxaa laga yaabaa dhallinyaradu een, bulshadu dhallinyaro bay u badan tahay oo dhallinyartu inay usoo istaagaan oo wixii fahmaan liajli daalik baanu jacayl ugu dhex maray maansadan laabtaab een, waxaa erayadeeda ka mid a laabtaab nin haystaa dhas kitaab ma doono intuu jaarjar qaato marba fiish la tegiyo boorso uu ku riday iyo khan u waayi maayo xaalkiisu waa halis markuu dhuuqo faceko mashquulka ma dhammaadee anigana sidaasaa muuqaaga jeerkaan skriinka soo dhigo kalgacayl isaaqaa waan beint gareeyaa photoshopka mariyaa oon powerpointka iyo excelkaba ku tuuraa aayahaygii baa tahay waan walwaalayaa oo jacayl baan daraaddaa samiira ay fatahaya tiri jiikaroonay mowskii qulubtay ma recycle binkaad jacaylkii ku tuurto foormaad garuuyo waxaad tiri dhiliid oo qulqulbaad i leedahay waxaan kaa codsanayaa restore gareeyo abdhate sii walaalay ubadiyo caruur badan aan brint garayne waayo markaa waa luqadii lagu fahmeeyey risma ambinit garayne macnaha aynu aynu dhalo waa luuqadii lagu fahmayey weyaan laakiinse en macnaha maxaad ereyadan u dooratay iminka en screen garayn delete garayn restore garayn waa ereyadii inta badan teknolojiyadda lagu isticmaalaya gaar ahaan weliba en computerka cabdixakiinow dadka waad ogtahay oo waa la wada fooraraa in mobil weyn salaaxaysa iyo iyo in combyutar salaaxaysaa loo badan yahay dabeetana halkanay dadku ku jeedaan unbaa looga soo dhex baxaa marka doonaysa inaad wax u sheegto meel kale oo loo mari karaa ma jirto marka inantaasi en luqadii ay fahmaysa wax lagu fahansiinaya dabcan axmed cismaan batuun oo u warramaya waryaheena hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwaac waraysigaasi ayaana ugu dambeeyey guud ahaan idaacaddeenni ilaa intaan afarta galabnimo ku kulmi doono waa xuseen barre iyo falastiin oo idinla nabadgeliyo